dowladan waa dowlad cusub xildhibaanadana waa xildhibaano cusub markii ugu horeysay gudoomiyey doorteen madaxweyney doorteen ra-iisul wasaara la magacaabay weli xukuumaddii lama dhisin laakiin guud ahaan qorshaha u yaalo xukuumadan cusub runtii ra-iisul wasaare hamsa iyo tiimkiisa uu dhisi doono waa dowlad loogu talagalay inay dib u horeyn samayso waa dowlad loogu talagalay in ay la dagaalanto nabaddiidka goboladan haysto sida aad ka warqabtid goboladan weliba koonfur galbeed hadda aan ka hadlayno dhammaantooda waa kala xidhan yihiin aad baa loo dhibaateeyey deegaanada oo dhan waa la kala xiray degmo degmo u gudbaysa ma laha sidaa daraaddeeda waxyaabaha laga rabo dowladan hadda cusub iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa laga rabo waxay tahay iyagana diyaar u yihiin inay dalkan horeeyaan nabad ku soo celiyaan dadka shacabka magaalooyinka loo furo jidadka la isku furo waa hawsha laga rabo xukuumadda ee hadda la dhisi doono hadduu ilaah yidhaahdo